waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay caasimadda ku soo badanayay rasaas ay si indho la-aan ah u ridayaan ciidamada dowladda federaalka kani waa mid ka mid ah bulshada ku dhaqan muqdisho oo qayb ka ahaa dadka wax laga weydiiyey dhibaatada ay ku qabaan arrintani waxa uuna ka waramay arrin isaga qabsatay oo la xiriirta rasaasta ay sida indhola-aanta ah u ridayaan ciidamada dowladda federaalka xaalay aniga waxaa sheegahaya waxaa guriga igu soo gashay hooyaday eedoo fadhida agteeday soo gashay waatana wiiftadan jeebkaan ku soo qaato wallaah marka qof sigtay qof sigtay waxaa la yidhi ma noolo waatana haddaan been sheegahay ujeedaa walba hataa macnaha haddaan naxabadana si toos aan ugu dhimin weyn wiiftadaana lagu dilin ilaaha macnaha wax walba xaggiisa ay ka qoran yihiin laakiin waxabadahan maalayacniga cirka sare loo ridaayo aadaan ugu dhibannahay
ciidamada dowladda federaalka ayaan aqoon buuxda ka haysanin waajibaadka qofka askariga